بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan ka sheekan doonaa qisadii nebi zakariye iyo nebi yaxye labadooduna waxay ka mid yihiin nebiyadii reer banu israa'iil sababtoo ah reer banu israa'iil nebiye aada iyo aada u tiro badan ayaa eebba u diray nebiyadaas oo badankoodu ay ka hor yimaadeen reer banu israa'iil canaad iyo xiqdi iyo cadho ay u qabaan rususha eebba awgeed nebi sakariya calayhi salaam dacwaddii wuu waday waanu gaadhsiiyey reer banu israa'iil ilamaa iyo intuu ka gaadhayay da-diisu da-aadu weyn wax ubad ahna eebba kuma arsaaqin maalin maalmaha ka mid a ayaa nebi sakariya wuu u galay maryama binta cimraan oo da-deedu ay aada u yarayd laakiin ahayd gabadh alla ka cabsi badan leh iyadoo mixraabka joogto oo cibaadeysanaysa kadibna nebi sakariya waxauu arkay cunto hortaalla waxaanu yidhi xaggaad cuntadan ka keentay maryama waxay ku tidhi cuntadan waxaa iga timi xagga eebbahay xagga ilaahay ayaa igu irsaaqay eebbana waa irsaaqaa cidduu doono xisaab la-aan ayay tidhi maryama nebi yax nebi sakariya calayhi salaam halkaas ayuu eebbe ku baryey isagoo codkiisa hoos u dhigaya oo weydiisanaya eebbihii in uu ka aqbalo ducadatan waxuu ku bilaabay ducadiisii eebbow waan tabar darreeyey madaxayguna waxauu la huray waa ciro mana ihi ruux baryadaada ku khasaaray eebbow waxaan u cabsooday qaraabadayda iyo ehelkayga iga dambeeya xaaskayguna waa madhalays oo ubad may lahayn ee iga sii agtaada wiil wiilkaas oo idhaxla oo dhaxla ehelkii nebi yacquub calayhi salaam eebba wiilkana ka yeel mid laga raali noqdo ducadaas ayuu ku ducaystay nebi sakariya calayhi salaam habeen habeenada ka mid ah ayaa malaa-igtii ugu bushaaraysay nebi sakariya inuu dhali doono wiil wiilkaasoo magaciisa la dhaho yaxye yaxye ibnu sakariya magaciisa oo aan hore loo yeelin ama aan hore cid la magac ah loo bixinin nebi sakariya calayhi salaam markii uu maqlay arrinkii waa qariibsaday waxaanu yidhi sidee baan sidee bay igu ahaanaysaa wiil aniga oo da-deydu ay aada u weyn tahay oo gaboobay xaaskayguna ay tahay ruux madhalays ah malaa-igtii eebbe waxay ku tidhi arrinku sidaas ayuu noqonayaa waana sida uu eebba soo faray eebbana way u fudud tahay inuu ku siiyo wiil sidii ay ugu fududayd markuu ku abuuray adiga adigoon waxba ahayn nebi sakariya calayhi salaam markuu xaqiiqadii ogaaday waa farxay waa bashaaraystay maadaama wiilka magaciisana uu eebba soo bixiyey subxaana wa tacaala nebi sakariye waxa uu dalbaday oo eebbe weydiistay in uu siiyo calaamad ama astaan uu ku garanayo xaqnima xaqnimada yaboohiisa eebbana waxa uu ku yidhi calaamadaadu waa inaad saddex casho aanad dadka la hadlin oo hadalka joojisid nebi sakariya calayhi salaam waa soo baxay waa u soo baxay qoomkiisii una ishaaray inay tukadaan gelinka hore iyo gelinka dambeba eebbana waxa uu u waxyooday inay tasbiixsadaan oo tasbiixda badiyaan oo tasbiix badan la yimaadaan nebi sakariya calayhi salaam waa joojiyey hadalkii saddexdii casho markay gaadhay xilligii loogu talagalay ayaa eebbana ku arsaaqay wiil yar oo qurxoon wiilkaa yari waa nebi yaxya calayhi salaam nebi yaxya calayhi salaam waxa uu habar wadaag leeyahay nebi ciise calayhi salaam walidaalika ciise hooyadii maryama iyo nebi yaxya hooyadii waa walaalo nebi sakariya calayhi salaatu wassalaam waa ku farxay wiilka yar ee uu yimi waana soo dhoweeyey wiilkii yaraa waana koriyey waana ku faraxsanaa nebi yaxya calayhi salaam wuxuu ku barbaaray gurigii nebinimadah ee aabbihiisa kariye waxaana lagu tarbiyeeyey iimaan iyo alla kacabsi nebi yaxye asagoo yar oo sabi ah ayuu eebba ku manaystay xukunka ama inuu xilka la wareego wa aataynaahu alxukma sabiya asaga oo sabi ah ayaa eebbaha raxmaanka subxaana wa tacaala uu ku manaystay xilka iyo xukunka nebi yaxya calayhi salaam asagoo aada u yaroo da-diisu ay yar tahay oo sida caruurtoo kale cayaara ayaa maalin maalmaha kamid a caruurtii ku tidhi kaalay ayn wada ciyaarne ama ayn wada dheelne wiilkii yaraa ee nebi yaxye waxa uu ku yidhi laynooma abuurin inaan cayaarno waxaad ka garanaysaa isagoo aada u da-yar oo sabi ah in uu haddana qalbigiisa ay ka buuxdo iimaan xoog weyn oo uu dareensan yahay in adduunyada tan inaanay ahayn adduunyo loogu talagalay inay ciyaar tahay ay tahay adduunyo shaqo nebi yaxya calayhi salaam waxa uu jeclaa inuu u baxo kaymaha oo uu dadka ka dhex baxo si uu eebba u cab- u caabudo keligii adduunyadana uu ka saahido maryo fiic fiican ma uusan ka gashanin adduunyada cunto fiicanna ma uusan ka cunin bal ee waxa uu cuni jiray caleemaha iyo geedaha caleemahooda biyana wuxuu ka dhigan jiray biyaha webiyada iyo meelaha anhaarta ay joogto ayuu ka cabi jiray nebi sakariya calayhi salaam wiilkiisii nebi yaxye waa waayey maalmo saddex casho ayaan la helinba nebi yaxye meel allaaliya meel u qabtay way garan waayeen kadibna way baadi dooneen maalintii dambe ayay waxay ka heleen meel god uu qotay oo uu dul joogo dabadeedna waxa nebi sakariya oo aabihii ah ayaa u yimi waxauu weydiiyey yaxye maxaad la ooyi waxaanu yidhi nebi yaxye aabbow sow iimaad sheegin in ruuxa muslimka ah iyo jannada ay u dhaxayso oohintu waan iska ooyi inta amarka eebbahay ee imanayo eebbe waxa uu waxyooday nebi yaxye inuu xoog ku qabto kitaabka khud ilkitaaba biquwa xoog inaad ku qabatid waxaana ammaanay eebbe subxaana wa tacaala isagoo leh yaxya waa ruux daahir ah oo dhowrsoon eebbana ka cabsada waxaanu baari u yahay waalidkii mana uusan ahayn ruux daalima ama caasiya nabadgelyo korkiisa ha ahaato maalintii uu dhashay maalintii uu dhintay iyo maalinta laysu soo bixin doono maalinta qayaame reer bani israa'iil oo runtii dad aada u canaad badan ah oo nebiyo badan dilay kamuusan nabadgelin nebi sakariyana waxay maleegeen dhagar aada u weyn maalintii dambe ayaa waxa uu ogaaday nebi sakariya inay khidaynayaan inay dilaan kadibna waa ka baxay gurigiisii waxa uu tegay kaynta kaynta waxa uu socdaba waxuu eebba u sakhiray in uu geed weyn uu isfurmo oo sida albaabka oo kale sida guriga albaabkiisa oo kale uu furmo dabeedna uu galo geedkii weynaa kadibna geedkii waa soo xidhay waxay ahayd arrin aada iyo aada u mucjiso ah laakiin gaaladii reer bani israa'iil oo miishaar rasita oo doonayay inay nebi sakariya dilaan ayaa kayntii soo galay nasiib darro ibliis ayaa arkayay oo u sheegay inuu geedka ku dhex jiro nebi sakariye kadibna reer bani israa'iil umaysan nixin da-diisa weyn iyo nebinimadiisa iyo shaqadii uu diinta kasoo qabtay bal ee waxay doonayeen inay kaga dhammeeyaan oo way kala horursanayeen geedkii markay tageen ay miishaartii barhtanka kaga qabteen nebi yaxyana nebi sakariyana waa ku dhex jiraa subxaana allah dabadeedna laba qeybood ayay ka dhigeen geedkii nebi sakariyana waa ku dhex jira laba qeybood bay ka kala dhigeen markii ay miishaarta saa u marinayeen ayaa nebi sakariya sub calayhi salaam uu qaldhabay ama uu taahay markuu codkiisa uu soo baxay ayaa eebbe subxaana wa tacaala uu waxyooday in uu aamuso oo uu adkaysto haddii kale waxa uu rogayaa oo baabi-inayaa oo burburin doonaa dunida iyo wax allaale iyo waxa dusha ka saaran oo dhan nebi sakariya isagoo u turaya oo u naxaya oo naxariis u muujinaya ayuu iska aamusay kadibna way kala gooyeen oo laba qeybood ayay ka dhigeen halkaasuu ku shahiiday nebigii yaxye calayhi wacalaa nabiyina afdalu asalaati watasliim nebi yaxye calayhi salaam dilkii aabihii kamuusan joojinin inuu dacwaddii sii wado oo uu sii faafiyo diintii islaamka ahayd balse waa waday oo waa kusii dadaalay wakhtiyada nebi yaxye uu joogay waxaa jiray nin boqor ahaa ninkaa boqorkaah wuxuu ahaa nin hanti leh kadibna waxaa jeclaatay haween ka mid a haweenadii ay maxramka la ahaa ama ehelkiisa qaraabada kuwa aadka ugu dhow ka midka ahaa diintoodana waxay mamnuuc ka dhigtay dadka maxramka ah in ay isguursadaan haweeneydaasi waxay doontay iyadoo xoolo doon ah inay boqorka guursato dabadeedna ay xoolaha ka kaga faa-iideysato dabadeedna boqorkii waxa uu su-aasha weydiiyey nebi yaxya calayhi salaam in ay suurtagal tahay in uu guursan karo gabadha tan nebi yaxya calayhi salaam si waadix ah oo caddaana ayuu ku ayuu ku yidhi gabadhaasi waa kaa xaaraan maadaama ay maxram ku tahay kuumana bannaana inaad guursatid ismana geydaan hadalkiisu wuu cadda nebi yaxya calayhi salaam boqorkii waa u sheegay arrintii haweentii haweeneydii iyadoo cadhaysan oo xanaaqsan ayay u tagtay hooyadeed hooyadeedna waxa ay ku tidhi boqorka fitnee intaad isqurxisid oo iscarfisid u tag boqorka dabadeedna isu bandhig ina kaydahunna cadiim u fiirsada dumarkaas waxay siday u galeen nebi boqorkaas gabadhii waa baxday way isqurxisay way iscarfisay boqorkiibay u tagtay kadibna waxay tidhi oo ka dalbatay in nebi yaxye la dilo oo korkor kortiisa la horkeeniyo madaxiisa subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin hadduu doonayo in uu ka sinaysto gabadhaas boqorkii fitnadii naagta ayaa qaaday ciidamadiisiibuu diray nebi yaxye waa lasoo qabtay waa la gowracay madaxay ka gooyeen waa la hor keenay marka boqorkii ayaa la hor keenay iyo naagtii xunka ahayd markii la hor keenay naagti way faraxday markay qotoshay iyadoo hooyadeed joogto oo boqorkii joogo oo ciidamadii soo dilay nebi yaxya ay joogaan ayaa eebbe subxaana wa tacaala uu ku salliday in dhulka uu liqo iyadoo taagan buu dhulkii liqay eebbena waa u aargooyey nebigiisii nebi yaxye maalinta qiyaamana cadaabaha sugi doona waa aada iyo aada bay usii daran yihiin halkaasna buu ku shahaado qaatay nebi yaxyana waa ficilkaas ficilkii yuhuudda nebi sakariya wayway dileen oo way kala qaybiyeen jidhkiisii nebi yaxyana way bireeyeen nebi ciisena waxay ku sameeyeen insha allahu tacaala gadaal baan ka sheegi doonaa dhammaan rusushii iyo ambiyadii loo loo soo diray reer banu israa'iil mid aan mid aanay ama dilin ama aflagaada u geysanin maba jiraba bal ee waxaa lasoo sheegaa magaalada qudus waxaa ku ooli jirtay dhagax lagu dilay toddobaatan nebi toddobaatan nebi ayay ku dileen hal dhagax laa ilaaha ila allah fitnadaas iyo dhiibtaasan ilaahiyana uu ka magan galnay intaynu walaalayaal ku kulmi doona qisadan mid lamid ah waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu